maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadda eedaysane debli labaatan iyo lix kun laba boqol iyo labaatan maxamed baryare daahir sagaal iyo toban jir ah ina faadumo cabdulaahi odawaa ku dhashay matabaan ka tirsan saldhigga booliiska matabaan maxkamaddu markay dhegaysaday eeddii uu soo jeediyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanaha ee maxkamadda horteeda uu ka qirtay maxkamaddu markii ay dhegaysatay markhaatiyaasha eedaysanaha sare ku xusan mid midna ay su'aalo u weydiisay maxkamaddu markay dhegaysatay difaaca abuukaataha eedaysanaha sare ku xusan maxkamaddu markay aragtay dembi muujintii eedaysanaha uu ku geystay dilka oo ahayd qoray a k forty seven ah iyo gumicii risaastii ku dhacday marxuum ex deble sharma arka cilmi maxamuud dooddheer kadib maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble bool labaatan iyo lix kun laba boqol iyo labaatan maxamed baryare daahir uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo eedeeyey isla markaasna ay ku xukuntay kow boqol halaad oo geel ah oo ah diyadii marxuum ex deble labaatan iyo lix kun boqol siddeetan iyo sagaal sharma arke cilmi maxamuud soddon jir ah inta uu ka bixinayana wuu xirnaanayaa labo laba sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan rafcaan